waxaynu fagaarahan iskugu nimid inaynu ka wada qeyb qaadano muxaadaradan dhawaantii uu soo diyaaray sheikhuna alfaadil asheekh maxamed cumar diriir oo mowduuca uu noqon doono alwaaqicatu fii acraadi almuslimiin qofka muslimka oo ku dhaca dadka muslimiinta ah acraadooda sharaftooda iyo nasabkooda wax ka sheega iyadoo dhab ahaan aynu noolahay wakti iska dhib badan oo qofka bani aadamkii aanu taxakumi karaynin carabkiisii si kastaba ha ugu hadlo ama kaftan ha ka ahaato ama sheeko uu ku wanaajiyaba ha noqotee waxaynu u wada fadhinaa mowduucaasi inaynu wada dhegaysano iyadoo intay muxaadarada socoto dhab ahaantii wixii su-aale ah lasoo gudbin karo iyagoo qoraal ah marka ay kelmadu inoo dhammaato waxaynu ka jawaabi doonaa su-aalaha intii muhim ah ee aynu u baahno ee dhab ahaantii wakhtigu inuu inoo saamaxo haddana sheekha ayaan kelmadda kusoo dhaweynaa falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال intaa kadib waxa aynu wax ka sheegi doonaa arrintaa la xidhiidha dadka muslimiinta in la iska nabadgeliyo maalmo dhoweyto waxaynu ka soo warranay waxtarka loo yeelanayo ama loo fidinayo qofka muslimka ah qofka muslimkaa in wax loo taro oo wax lagu biiriyo ayaynu laba kelmadood oo hore kasoo kusoo sheegnay aynu kusoo qaadanay waxaynu halkana ku xusaynaa galabta waxyeelada in laga daayo qofka muuminka ah oo haddii la isfaray oo islaamkeenu uu faray qur-aan iyo xadiidba qofka muslimka ah in wax la taro arrin awood aqoon adduun mid kastaba ha ahaatee inaanay hagaagsanayn in wax la yeelo imaa in qofkii muslimka ahaa wax loo taro oo wax lagu kordhiyo wa imaa in laga daysto waxyeelada waa labadaa midkoodu wax saddexaad ma jiro rasuulku sala allahu calayhi wasalam aada iyo aada buu mowduucan uga warramay ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka aada iyo aad buu ugaga warramay waktiganna kolley waxay munaasib noqotay inaynu wax ka nidhaahno tan fitnadii oo iska badatay oo mar kasta oo fitnada dadka muslimiinta dhex maraysa iyo dhibaatooyinku ay bataan wax sheegmada ayaa badata iyo qiila waqaala waxa la yidhi iyo wuxuu hebel yidhi iyo waxa la lahaa ayaa aada iyo aada u badan dee dumarkana sheekadoodu way u isaga badataa taa mararka qaarkood marka wixii khayrihi waxba inama yeelo laakiin wixii sharah inaynu isaga digno oo aynu iska waanino dumarow aada iyo aad bay waajib u tahay idinka laftiinana waa xil idin saaran raggana waa xil saaran qolo walba gaar ahaantood wa ilaa haddii aan sidaa la yeelin adduun iyo aakhiro midna la nabadgeli maayo ummaddana laga nabadgeli maayo ilaahayna laga nabadgeli maayo walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay maalin maalmaha ka mid a asxaabtiisa wuxuu idhi atadruuna man ilmuflisu fiikum wardadii how ma taqaanin qofka mufliska la idhaahdo ee dhexdiina jooga muflisku waxa weeyaan waa qofka caydha ah waxay idhahdeen wallaahi annagu qofka caydha ah waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa dinaar qofka aan xoolo wax la idhaahdo haysanin mood iyo nool wax xoola la idhaahdaba ma haystaba wax xoola la idhaahdo qofkaasi ma haysto kaasaanu annagu u naqaanaa muflis iyo caydh nabigu si kale u dhigay calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya qofkaasi muflis caydhaahe ee adduunyada ku caydhooba in arrinkiisu iska sahlan yahay waayo waxaa suuragala in loo ururiyo qaadhaan waasoo waxaa suuragala in loo gooyo waxaa suuragala in la caawiyo intuba wax dhici kara weye war kaa muflis lama yidhaahda buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam kaasi muflis lama yidhaahdo laakiin mufliska iyo qofka caydha aan idiin sheegaya waa qof maalinta qiyaamaha isa soo taaga ilaahay maxkamadiisa rag iyo dumar mid kasta ha ahaado maxkamadda ilaahay buu yimid meesha dadka loogu kala xaq qaadayo waxa uu wataa ah, khayraad aada iyo aada u badan iyo xasanaad wanaagsan oo rikoorkiisa xagga xasanaadku aada buu u badan yahay sadaqadii badan buu la yimi salaad badan buu la yimi wuxuu la yimi ajri fara badana uu leeyahay oo dhinacyo badana qofkani waa qof ifkii soo dadaalay intaasa laguma daynini isagiio akownkiisa khayrkuu buuxo oo uu aada u wanaagsan yahay ayaa waxaa soo uruuray dad aada u fara badan qatala haada wasafaka dama haada waakhada maala haada washatama haada waqadafa haada waxaa faraha badanee dadahee soo uruuray waxay bilaabeen cabashooyin waxay bilaabeen inay qabsadaan waxa uu qof waxaa la leeyahay kan wuxuu daadiyey dhiiggiisii kan waaba dilayba kan wuu ka hiiliyo wuu dulmiyey kan xoolihiisiibuu qaatay kan cirdigiisii iyo sharaftiisii buu jeexjeexay oo wuu xuntay wuu xantay kan wuu qadfay waxaasoo dhan baa soconaya maalintaasina siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam waa maalin qof waliba cid uu qabsado unuu xiisaynayo qofku cid uu qabsan lahaa unbuu xiisaynaya waa maalin siduu nebigu xusay yu'khad liljalxaa min alqarnaa labada neefee neefna geeska leeyahay waa labadii riyooda midina geeska lahayd midina seenyada ahayd ayaa loo kala xaq qaadaya macnaha neefkii geeska lahaa ee tan seenyada ah wax ku dhufan jira waxyeelada ku hayay dhibaatadii ay u geysatay tan geeska lihi waa looga qaadaya xaqeeda waa xayawaan bayeedha ah oo wax allo wax ay kala garanaysa aanay jirin xayawaankii baa saa loogu kala xaqaa maxaad u malaynaysaa bani aadam qof qof wax ka daynaya maalintaa ma jiro oo wax ku dhaafaya saa daraaddeed ayaa loo quray wax allo wixii xasanaad uu qofkaasi sita waa la guraya waxaa dusha waxaa waxaa loo qaybinayaa dadkii qabsaday baa loo qaybinayaa xasanaadkii qofkani uu sitay kan baa la siinaya kan kalaa la siinaya salaadiisii baa la siinaya soomkiisii baa la siinaya sadaqadiisii baa la siinaya nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam haddii ay madhaan wax alla wixii xasanaad ahaa ee qofkaasi uu sitay iyadoo weli gashi lagu leeyahay dadkaa qabsaday dembigoodii baa la soo qaadayaa kolkaasaa dusha laga saaraya isaga yudraxu calayhi fa yudraxu fi nnaar intoo wax alla waxaa dembi ay dadkaas lahaayeen oo dhan isaga dusha laga saaro ayaa isagana naarta lagu tuuraya nacuudu billaah waxaa halkaa ka muuqanaya qofkaasi inuu caydhooday waa caydhnimo aan kabitaan lahayn oo cid u gurmanaysa aanay jirin oo meel laga soo noqdaa aanay oolin taasaa ayaa caydh la ydhahaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa arrin aynaan runtii iska filaynin maanta oo idinka arkadoo qofka marka la waaniyo ee la yidhaahdo hebelow ka daa ha xamanin xanta ka daa xumaanta ka daa walaalkeen ama walaasheen waxaa qofku iska odhanayaa si dhib yar wallaahi dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa cawsaaq macnaha dadku waxa macnaha ereygaasi wuxuu ka turjumayaa sharafta dadka muslimiinta sharafta qofka muslimka ah oo aada xalaa waxay keenaysaa in qofka qalbigiisuna madoobaado indhaha iyo dhaguhuna ay xidhmaan nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo dadka wax meelo aanay wax ka filaynin uga dhigaya ayaa wuxuu ka warramayay shay aada inoogu khatar badan oo xan xanta baasha la ydhaahdaa waa qofka muslimkaa dhegtiisa iyo sharaftiisaoo la dhaawaco taasuu ka hadlayay markaasaa waxa uu tilmaamo u ihi dikruka akhaaka bimaa yakrah alkiibatu dikruka akhaaka bimaa yakrah war waxa xan la ydhaahdaa dad yahow walaalkaa oo aad ku sheegto waxa uu karahiyeysanayo nabiga waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu uhi bal ka waran qofkan waxaan aa ku sheegaya hadduu ku jiro arrintan aan ku sheegaya hadduu ku jiro haddii uu waxaa ku jiro waad xamatay buu nabigu uhi haddii wax aanu ku jirin qofka aad ku eedaysana faqad bahadta waabaad ku been abuuratayba marka innaguna waxaan idhaahnaa qofkan maan xamanine waan ku xariiray macnaha waxaan aan ku sheegay dabadiisa kamaan odhanin hortiisaan ka idhi wuxuu rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam shayga aad qofka hortiisa ka tidhi haddii uu nacayo hadduu karaahiyeysanayo inuu xan yahay inuu yahay qiibadii manhiga ahaa ee ilaahay uu diiday subxaanahu watacaala arrintan aynu ka warramayno oo ah qofka muslimka in la nabadgeliyo rag iyo dumar mid kasta aaba qofka muslimkaa in la dabagalo qofka muslimkaa in la ceebeeyo arrintaasi yusabib haadaa cadaaban fi lbarza waxa uu keenayaa in lagu ciqaabo qofka xabaasha waxyaabaha keena cadaabalqabriga ayuu ka mid yahay qofka muslimkaa sharaftiisa iyo cirdigiisa oo meel lagaga dhaco oo lagu xadgudbo cadaabka aakhiraba intaan la gaadhin ilaahay wuxuu ugu soo dadejinayaa qabriga ayuu ugu soo dadejinayaa arrintaasi waa wax dhacday weeye waxaa la tilmaamaa qiso macnaha qiso tilmaamaysa dhacdadan oo kale iyo khatarta ay leedaho ilaahay qofkii ku jira calaamada uu ka muujiyeyba ruux dumara baa waxaa la idhaahdaa waktigii axmed ibni xambal bay dhacday qisadaasi ruux dumara u maydhaysay jinaasad gabadh kale ayay maydhaysay dumarku dabcan waa kuwan isu maydho dee jinsiba jinsigiisu maydhaa iyadoo maydkii gabadhaa kale maydhaysa ayaa gacanteediibaa waxay ku dhegtay maydkii ay maydhaysay cawradeeda ayay gacanteedii qabsatay waa laga fujin waayey qofkii noolaa gacantiisii iyo tan kale ee dhibatay ee maydka ah gacanteediibaa isqabsaday waa meesha ay qabsatayna ilaa hadday madaxa ka qabsan lahayd ama garabka ay ka qabsan lahayd wayse halbay noqon lahayde waa cawradii arrintiibaa yaabbay noqotay gabadhii dadkiibay gaadhsiisay warkii waa la ogaaday waa laga fujin kari waayo ma gacantaa la jaraa ma qofkan maydkaaba inta lasoo gooyaa see la yeelaa waxaa loo sheegay axmed ibnu xambal raximahullah arrintii markii loo sheegay dee kollay qofka cilmiga leh waxa firaasuu leeyahy firaas meel dheer buu wax ka arkayaa waa indheer garad weeye wax badan buu qiyaasi karaya waa aragnimo badan buu leeyahay gabadhii buu la hadlayoo wuxuu idhi naa miyaad wax ka sheegtay qofkan meydka ah haayo waxbaan ka sheegayoo markii aan cawradeeda maydhayay ayuunbaa iga soo yeedhay kelmaddaa odhanaysa alla maxay halkan ku kharaaftay maxay tan kan wax xumaana ku samaysay ereygaasa iga soo yeedhay waaya dee waad qadaftay buuhi markaa qofkana haddii sina lagu sheego waa qadaf laga galay sidaa daraaddeed qofku marka uu nool yahay sida uu xaq u leeyahay ayaa marka uu dhintana xaq u leeyahay si gacantani meeshan ay uga go'do buu ihi axmed ibnu xambal waa in siddeetankii jeedal ee lagu dhufan jiray qofka qof wax ka sheega ee caaya ee sina ku cambaareeya siddeetankii jeedale lagu dhufan jiray waa in lagu dhuftaa buu ihi naagtan naagtan meydka wax ka sheegta siddeetankii baa la liqsiiyo lagu dhuftay gacantii meeshii way sii daysay leannahu meydkii xaqiisiibuu qaatay qofkanna waa laga goostay xaqi sidiibaa dabeetana ay ku ambabaxday ti iyada ahayd siddeetankan jeedalbaaba u sahala haddaanay gacanteedii go-inba ama aan lala aasinba waa waxa aad dareemaysaa musiibada marka ilaahay uu doono dadka ama calaamada inuu ka muujiyo wax dhici karo soo degdegi kara wey sidaa uu u sababayo ciqaabka iyo fadeexadda adduunyada ayaa kadalika yusabibu alcadaaba fi lbardakh qabrigana waxyaabaha sababta u noqdo cadaabka weyn nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi habeenkii lay dheelmiyey ee caalamka kore la geeyey leylata usriya birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa curija bihi ila samaa ayaa waxaa la itusiyey qolyo faro naxaasa leh macnaha farahooda iyo ciddiyahoodu ciddiyo dhaadheer bay leeyihin ciddiyahaasi waa naxaas aada u fiiqfiiqan maxay wadaan ciddiyaha aadka u fiiqfiiqan waxay iskaga rifayaan wejigooda iyo laabtooda iyo intaa qofka soo qaabilsanee dee uu dadka ku eego intaasu sidaa ay isaga hiigayaan oo ay isaga rifayaan malakul jibriil markii aan weydiiyeen war kuwan silcay darxumadu ay ku badatay waa maxay dadkan ciddiyaha dhaadheere hilibkooda ku rifaya iyo wejigooda waxa ugu yihi haaulaai aladiina yaakuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim kuwani waa kuwii dadka hilibkooda cuni jiray dadka sharaftoodana ku dhici jiray karaamadooda jeexjeexi jiray ummadda ku xadgudbi jiray ciddaba aanu turi jirin ee carabkoodu meella aanu ka joogsan jirin markaa ilaa qiyaamaha sidaa ay dadka u rifi jireen bay imikana isu rifayaan saasay isu rifayaan oo ay cadaabkii aakhirana ku gaadhayaan mal waxaad ka fikirtaa ciddiyahaaga maalintii inta qofeed kusoo riftay ka fikir markaad habeenkii seexanayso talow inteebay dhiig leeyihiin saabuuntuse ma nadiifin karaysa talow maxaad maanta imise qof baad rag iyo dumar ku soo riftay ciddiyahaaga miyay dhagaraysan yihiin talow mise maanta way fayooyin ciddiyahaagu bal hadda ka fikr saa uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam mar labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusin jiray xabaalaha waxa ka socda oo wuxuu lahaa eegmo iyo aragti dheer buu lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam eeg meesha wax ka arkaya way dheeray bani aadamkuba adiga iminka arkayo dee meel dheerna waxbaa laga eegaa sida tiifiyadoo kale meel dheerna waxbaa laga maqlaa sida telefoonadoo kale laakiin halka wax ka arkaya nebigu weli maynaan gaadhin inaynu wax ka aragno tijaabooyinka basharku manay gaadhin gaadhina kari mayso xabaalaha dadka ku jira wuu arki jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka ku jannaysan iyo ka ku ciqaaban labadaba ilaahay baa tusi jiray maalin maalmaha ka mida buu soo maray laba xabaalood rasuulku sala allahu calayhi wasalam mara nabiyu biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa fakaana yamshi bayna annaasi binnamiima waama alaakharu fakaana laa yastabri'u aw laa yastatiru min albowl labadan qof ee xabaashan ku jira waa la cadaabayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam way ciqaaban yihin macnaa isagu wuxuu maqlayaa qayladooda wuxuu maqlayaa dudbayaasha ilaahay ku dhacaya waxa uu maqlayaa kadeedka haysta waxa uu maqlayaa baroortooda waxa u baxaya qaylada meesha ee faraha badan waxa lagu cadaabayana ma aha buu nebigu dhawe wax weyn macnaha balaa bay riwaayadu tilmaamaysa haa wuu weyn yahay isagaa isu jawaabay wax weyn ma aha wuu weyn yahay buu haddana nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam macnaha dadka aragtidooda kolka la eego dadku uma arkaan wax weyn way yaraysanayaan laakiin wuu weyn yahay mar hadduu cadaabulqabriba keenay labada qof midkood kaadidaanu iska hagaajin jirin ma ragba ma dumarba allahu aclam kaadidaanu iska hagaajin jirin kaadiduna dee qofka muslimka ah ha ka timaada laakiin waa nijaasu ku talagelayay siaa ilaahay usoo dhaafiyay inuu isaguna iska nadiifiyo marka inuu qofku iska hagaajiyaa waxay sheegaysaa dahaaradii dhaqanka uu lahaa qofka muslimkaahi ka kale ka kale inu ujeednaaye waxa uu ahaa yamshi bayna annaasi binamiima qof dadka isku dira ayuu ahaa waa kan aynu nidhaahno hebel waa naarafuuf ama heblaaya waa naarafuuf dadka ayuu isku xudhayn jiray kanuu warka qaadayaa kaa kaluu geynaya namiimiyanimadana waxaa la yidhahda ama annamaama waa waa naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi lifsaad warka oo dadka dhexdooda la qaadqaado iyadoo ujeeddadu ay tahay in la kala eriyo haddaad dadka warka u kala qaadoo doonayso inaad isku ururiso quluubtooda isu geyso dadka bidayso taasi waa sax weeyi walow beenna ha ahaato laakiin haddaad doonayso qoysaska inaad burburiso haddaad doonayso saaxiibada inaad kala erido haddaad doonayso ehelka inaad kala erido haddaad doonayso dadka isu shaqeeya inaad kala erido dad kasta oo isku lifaaqan dad kasta oo muslimiinta ka mid a qofku markuu hadalka dhexdooda qaadqaado si ay isugu u kala dhaqaajiyaan madaxa isula dhacaan arrinta noocaasoo kalebaan ayaa namaama waa isku dirka wey marka labadan midkood waxa uu ahaa sharafta dadku ku dhici jiray oo kan buu kan la xaman jiray kan buu kan marka uu caayayo ceebaynayo ayuu u jiibin jiray isku dirkoodu ka qayb ahaa wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laakiin dee markii uu kasoo dhaadhacay qofkani adduunyadii ee uu halka yimi ilaa qiyaamaha inta suurta la afuufayo dig iyo demtaasa haysanaysa arrin aad iyo aad u adag weeye waa arrin aynaan iska filayn oo dadka maanta la sahlan laakiin qofka ilaahay uu u sahlay ee uu ka badbaadiyey mooyaane wax ka badbaadana uu yaryahay runtii xaqiiqatan aad buu u yaryahay cid ilaahay uu ka nabadgeliyo waxaase mudan inaynu isku baraarujinno qofku markuu arrintan oo kale ku dhaco walaalkiisa kale inuu naseexeeyo cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo waxa uu ahaa dadkii sirta nolosha fahmay nebi maxamedna uu gacantiisa ku tarbiyadeeyey calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab wuxuu ahaa dadkii jaahiliyadii carbeedna soo maray iyo xumaantii ay lahayd macaanka islaamkana soo arkay dabeedna maqaalo xikmada buu ka tego waxa uu leeyahy calaykum bidikri illaahi fainahu shifaa wa iyaakum wadikri nnaasi fainahu daa wardadii o ilaahay dikrigiisa badiya waa caafimaade dadka dikrigoodiiyo sheegsheegidoodana iska daaye waa cudure dad ilaahay xusto in fara badan oo dikrigiisa aad badiso qalbigaa ku caafimaadaya oo carabkaa ku caafimaadaya oo noloshaa ku caafimaadaysa oo cimrigaa ku caafimaadaya laakiin haddaad dadka sheegsheegidooda badiso oo rag iyo dumarkii qolo waliba qolada kale u kala tiriso oo qolo waliba gudahooda kala dhammaan weydo oo ummaddu ay noqoto ummad aan isu maqnayna isku maqan isku maqan oo iyagu isku jahaysan hadday dadku noqdaan waaba sida aynu odhan karna hadda way badan tahay taasi waa cudur buu leeyahy waa cudur qofkii caafimaad doonaya ilaahay ha xuso buul qofkii cu- cudur doonayaana dadka ha xuso oo dadka waxaa ka sheego subxaana allah arrin aada u yaa badan wey iska daa wax kale eh qofku hadduu gef ku dhaco xataa kaalintaad ku leedahay waxa weeye inaad waaniso inaad farto inuu toobad keeno inaad een, khayrka kusoo jiido inaad shaydaanka ka reebto laakiin inaad cayla daba gashaad mara daba jiido waa qalad hadduu yahay qof caadayste ah oo munkarka caadaystay dacwada loo fidiyo hadduu joojin waayana gacan waxa lagaga qabto laakiin ceebaynta shakhsiga la ceebeeyo ayaa si gaara loo diiday si caamaa loo diiday wax kala daayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii waxaa sinaystay nin maacis la yidhaahdo nin maacis la yidhaahdo ayaa sina ku- sina xaaraanabuu ku dhacay waxa uu noqday qofkii mutaystay xeer ciqaabeedka dilka ah sinadu sidaa dee taqaaniin ama qofka muslimka ah uu garanayo qofna dee shaabuug baa lala dhacaa qofna waa la dilaa qofkii xaasare soo maray maacis wuxuu noqday kii dilka mutaystay buu noqday in dhagax lagu dilo nabigu calayhi salaatu wasalaam qiraalkiisi isagoo raacaya ninka ayuu dhagax ku dilay markii laga dareeray aaskiisii iyo hawshiisii ayaa laba nin oo nabiga la socday baa wada hadlo mid baa waxa ihi qad rujima haada rajma alkalb wallaahi ninkan waxa loo dilay sida ayga loo dilo oo kale sida ayga loo dilo ayaa loo dilay kolkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam muu hadale wuu iska aamusay isagoo doonaya bal inuu nimankan mar labaad cashar u dhigo fursad ka eeganaya laakiin aan ka hadhin oo aan u daynin qofka muslimka ah ee ilaahay naftiisa ka iibiyey ee si jidhkiisa loo nadiifiyo sharciga isu soo taagay qofkaa waxay sheegmadaa ay wax ka sheegeen isagoo aan ka hadhin nebigu fursad buu la eeganayay xoogaa markii ay socdeen baa waxay nebigii iyo labadii nin soo mareen bakti ayay soo mareen neef baktiye halka yaala nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii nin buu la hadlaa waxa uhi inhasha fiiha dee baktigan cantuuga labadiinani way seegeenoo way yaabeenoo waxay idhaheen subxaana allah oo dee waa xaaraan baktigu oo s- maxaa dee dhacay nebi allow seenu baktiga u cunaa nabigu waa baraarujiye waxa uu ihi wallaahi rudhmadii aad rudheen ama cantuugadii aad cantuugteen ninkii imika aynu soo rajminay taasaa antanu min haadi taa tan imika taasaa ka qarmuun haddaad leedihiin neefkani uu qarmuuyo waa bakti qofkii imika hilibkiisa cunteen hilibkaasaa ka qarmuunaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam labadoodii ayuu ugu jawaabay haddaa moodaysaan in baktigu kan u yahay qofka muslimka ah oo laxanto qofka xamanaya bakti buu hilib ayuu cunay macnaa qof hilib cunay oo kale uu ka dhigan yahay hilibkiisii qofka cunay ayuu ka dhigan yahay oo weliba baktiyey oo weliba sunaysan oo weliba uu ku dhimanayo tilmaantaasuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana subxaanahu wa tacaala rasuulka ugu horeeyo aayadda qur-aanka ah markuu ilaahay ka warramaya xanta iyo ceebaynta wax sheegmada qofka wax laga sheegayo ayaa waxau ihi ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh wattaquu llaha ina allaha tawaabun raxiim midkiin miyuu jecel yahay dad yahow xamanayaa walaalkii oo dhintay oo geeriyeysan inuu hilibkiisa cuno maya anigaa ka jawaabay buu ilahay yidhi oo waa karaahiyeysanaysaa haddaba dee ka daaya qofkaa xamanaysaan waa qof kaa sii jeedsaday waa qof kaa maqan waa qof aan idaaku odhanaynin wuxuu ka dhigan yahay qof dhintay oo aad hilibkiisa cunayso wakadalik bacdu luxuumi masmuuma hilibkaas iyaduu wada sunaysan yahay haddana dadka qaarkood buu sii sunaysan yahay qofka wanaagsan qofka taqwada leh qofka weliga ilaahay qofka ilaahay ku dhow oo aad wax ka sheegto iyadana hilibkiisu aad buu sunaysan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu labada asxaabi ku qanciyey madaxay qabsadeen way yaabeen kelmaddanoo kolkii hore la sahlanayd qaradeedii bay arkeen waad garanaysaa oryihii rasuulka mid ka mid ah ayaa waxay xamatay dangaladeedii ama saaxiibadaheedii mid ka mid ah ee xasasku nebigu qabayba wax ka sheegta waxay tihi heblaaya waxaaba kaaga filan annaha kada inay caynkaa tahay caynkaa tahay waxa lagu fasiray wax innagaynala sahlanba waxay tihi dee nebi allow xaaskaagan kale maxaad ka jeceshahay waabay gaaban tahaybe way gaaban tahayba intaasaaba kaaga filan ceebteeda intaasunbay tii nabigu ula hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wallaahi kelmaddaa imika aad tidhi waxa waa hilibkeedii oo aada goosatay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii intoo lasoo qaado kelmaddaa aada cantuugtay cantuugadaa qofkaa aada ku samaysay haddii badda lagu ridi lahaa dhiiggii wuu bedeli lahaa dhiigga meeshaa maraya ee aada cantuugtay wuu bedeli lahaa casaanka marka xaqiiqada macnawigaa la eego wey bal waxaad ka fikirta haddaba intee oo qof ayaad maanta dhinaca goosatay dhabanka goosatay jidhkiisiiy wax ka soo qaadatay talow intee hadda isxisaabi habeenkii markaad gurigaaga ku noqoto talow intee raggeed maanta jidha intee dumareed jidha talow ilkahaaga maxaa ka seecas talow ilkahaagu maxay hilib taabteen baad saa ka fikir qur-aankii baa sheegayo xadiidkii ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidan ku sheegaya waa arrin u baahan runtii inaynu dib u eegno oo inaan dee iska dhega tirin waxaynu leenahay dadka ilaahaye saalixiintae wan wanaagsanoo wax laga sheegaa waa mucaadaatun liwliyaa illaah ilaahay awliyadiisii baad colaadisay weliga ilaahay waayo weliga ilaahay waa muminka muminka haddaad ka dhammaan weydo ilaahay baad dagaal kula jirtaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy xadiid alqudsi saxiixo ilaahay uu ka warinayo man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb ilahay xadiidalqudsiga wuxuu kuuhi weli aan leeyahay qofka la colaatama dad yahow dagaal buu igu soo baxay dagaal ha qaba buu ilaahay leeyahy mu'miniinta khalqiga ilaahay awliyada rabbi ka cabsanaya u cibaadaysanaya qofka dabagalay waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay xadiisalqudsigaa waxa uu ku yihi aniguna waxaan ogeysiiyey inaan la dagaalamo laba meeloodunbaa qur-aanka iyo nusuud iyo xadiidka ay ku soo aroortay inuu ilaahay qofkan la dagaalamayo inta kale wuxuu dhahdaa waan cadaabaya uu ciqaabaya labadaa meelood waxa weeye marka cirdiga qofka muslimka iyo sharaftiisa wax loo dhimo iyo marka cuudkiisa iyo xoolihiisa wax loo dhimo ama nafta qofka mu'minka ah iyo maalkiisa marka lagu xadgudbo midi waa tan man caadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarb qofka weliga aan leeyahay waxu dhima la colaatama anaa dagaal ku qaadaya baa ilahay ui subxaana watacala ilahayna dagaalkiisa iskama xejin karna subxaana allah midda labaadna waxa weeye marka qofku xoolaha dadka muslimiinta ribo uu ku cuno ribo waa riba cunaha faadanuu bixarbi min allahi wa rasuulih rabbi iyo rasuul dagaal idinkaga imanaya ku talagala baa ilahay ui riba cunayaasha mucaadaatu awliyaa illaah awliyada ilaahay oo la colaadiyo maxay ciqaab leedahay xadiid kaloo saxiixu muslim ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta buu kaga hadlayo waxau ihi man salla subxa fa huwa fii dimmat illaah wardadii qofka salaada subax tukadaa ilaahay buu magan u yahay iskuma mid aha dadku isku miisaan ma aha laakiin qofkii salaada subax tukaday buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam rag iyo dumar mid kasta ha ahaado ilaahay magantiisa weeye maganta ilaahay qofka isku taataabtee farageliye ka hadhi waaya intuu ilaahay tunka soo qabto yakubuhu fii naari jahannam ayuu naarta jahanamo bartanka udhigaya markaad xamanayso markaad ceebaynayso markaad dicaadanayso markaad dabagalayso markaad sharaftiisa jeexjeexayso qof ilaahay caabudo salaadii subaxe saaka tukaday ilaahayna waa kaa warhayaae liiska ahlu naarku kugu qoraya subax kalaad ku celisay wuu kugu qoraya subax kalaad ku celisay wuu kugu qoraya halkaasuu qofkaasi ka daahiraya oo uu ka muuqanaya yakubuhu calaa wajhi fii naari jahanam afgembi buu ugu tuurayaabaa ilaahay uli ayuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ugu tuurayaa qofka naarta arrin aada u yaab badan weeye qofka muslimka ah ee qof kale waxu dhimaya ama ku xadgudbaya walow kaana min khiyaari innaas wa afaadil innaas dadka kuwooda ugu fadli badanba ha ahaado macnaha looma saamixin qofka fadliga badan madaxda ah culimada ah isaga laftiisu inuu dadka cirdigooda iyo sharaftooda wax ka sheego looma saamixin alxaraamu xaraamun cala aljamiic xaaraantu dadka o dhan waa ka wada xaaraan xaaraantu dabaqadaha dadka qaybna xalaalu maaha qaybna xaaraan ka maaha laakiin xaaraantu dadka waa ka wada xaaraan weliba qofka wanaagsanna xumaantu galaa way sii xuntahay sidaa daraaddeed ayaa abubakar sidiiq ilaahay ha ka raali noqdo qisadu saxiixu muslim bay ku sugan tahay maalin maalmaha ka mid a abubakar iyo saddex saxaabi oo asxaabtii berigii hore masaakiinta ahaa oo wada jooga ayaa hortooda waxaa soo maray abu ninkii la odhan jiray abu sufyaan abu sufyaan ibni xarb madaxda gaaladu ka mid ahaa kuwii nebigii asxaabta aada ula dagaalamay wakhtigii horeu ka mid ahaa sanadii sideedaad buu islaamay wixii ka horreeyey oo dhan koob iyo labaatan sano islaamka dagaal kula jira waaya waxaa markaa abubakar la joogay salmaan suhayb bilaal saddexda nin dee mid xabashiduu ka socday midina reer yurub buu ahaa midina eeraan buu ahaa carabta may ahayn saasubay abu sufyaan u eegeen oo weli islaaminoo markaasaa waxay idhaahdeen maa akhadat suyuufullaahi min caduwillaahi ma akhadaha wallaahi seefihii ilaahay weli cadowgii ilaahay waxba kamay qabaan isaw kan abi sufyaan oo gaaliba weli ina hor jooga har wixii dagaal dhacayay iyo wixii cadowga laga guulaystay weli sow kan cadowgii ina hor taagan abi sufyaan abubakar sidiiq allaha ka raali noqdee wuxuu yihi waryaareen dee ninkani waa madaxdii reer quraysheed waana sayidkoodii iyo hormuudkoodii maxaa caynkaa u tidhaahdeen intaasuu buuhi dabeedna waa iskaga aamusay faalladii buu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam kolkii dambe isagiiyo saddexdii asxaabi kala tegeen saddexdaa asxaabina kelmadaasay nabi allow yidhaahdeen anna waabaan ka dhiciya abi sufyaanoo waxaan waa ninkani quraysh iyo qabiiladaasu madax ka iyo kelmadaa ku odhanina abi sufyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu ku yidhi abubakar oo ma laga yaabaa inaad ka cadhaysiiso saddexda asxaabi ee awliyada ilaahaya adoo gaal u hiilinaya ma laga yaabaa lain aqdabtahum faqad aqdab faqad aqdabta allaha tacaala haddaad saddexdaa asxaabi ka cadhaysiisay awliyada ilaahaya adigoo kaa u hiilinaya yaanu xataa abubakar kuma talagelin hiilimaad laakiin way u muuqan kartaa haddaad saddexdaa ka cadhaysiisay ilaahay baad ka cadhaysiisay aad buu uga naxay abubakar sidiiq radia allahu canhu waa gucleeyey wuu cararay saddexdii asxaabi buu u tegayo wuxuu hi waryaadheh waar miyaan idinka cadhaysiiye waar miyaan idinka cadhaysiiye yaa ikhwataa hal aqdabtukum waar miyaa iga xanaaqdeen war kelmadii ninkii aanu idhi miyaa iga xanaaqdeen maya bay idhaahdeen ilaahay ha kaa raalli noqdo walaalkayow leh kaamaanaan xanaaqin waxna umaanaan dareemin arrintaa waxaad arkaysaa xumaanta shayga la ydhahda waa xumaan waxa xumaanta la ydhahda waa xumaan qofka weyn buu ayuu ayuu u yahay xumaan oo aanu xalaal u ahayn qofka yarna waa noocaas oo kale qofka madaxda qofka raciyadda qofka culimada cid walba xaaraanta waa ka xaaraan laakiin muba tabriir loo samayn maayo oo la odhan maayo gefkan hebel ka dhaca isagu gef ma aha waxba dhib ma leh waxaa muhiima inaynu dareenno anna lilmu'miniina xuquuqan wa xurumaatin wa karaamaat dadka mu'miniinta ah waxay leeyihiin xuquuq waxay leeyihiin xurmo waxay leeyihiin karaamo intaba inaynu xusuusnaanaa waa lagama maarmaan qofka mu'minka ah waxa uu leeyahay xuquuq ay tahay in loo ilaaliyo waxaa u horeeya xaqulxayaa xaqiisa aynu noolaado إلهي ما وحى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا reer banu israa'iil kutubto kitaabkoodii waxaanu ku qornay macnaha keennana ku qoran baa qofka qof dilaa waa isagoo dadkii wada laayay oo kale qofka qof badbaadiyaana waa isagoo dadkii wada badbaadiyay oo kale ayuu ka dhigan yahay marka qofku wuxuu xaq u leeyahay in noloshiisa loo badbaadiyo oo uu noolaado ayuu xaqu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ha istilina ilaahay baa idin naxariisanaya waxa uu qofku xaqu leeyahay xaqu lmilkiya inuu wax yeesho raggii baa taa loo ogol yahay oo islaamku u jideeyey dumarkiibaa loo jideeyey gabadhu xaqeeday leedahay xorriyadeeday u leedahay wixii ilaahay uu siiyey iyo wixii milkiyadeeda ah qofku isagaa cidduu doonayo siinaya goortuu doonayuu iibsanaya goortuu doonayuu waqfaya goortuu doonayuu ku tasarufaya xaqulmilkiya markaa milkiyada in loo ilaaliyo qofka waa laga maarmaan milkiyada hadduu qofku lahaanshaha cid kale wixii xaqii ay leedahay uu meel kaga dhaco ciqaab weyn buu leeyahay wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam man iqtadaca xaqa mri'in muslimin biyamiini biyamiini faqad awjaba allahu lahu nnaar waxarama calayhi aljanna xadiidkaa saxeexaa nabigu waxa uu ku yidhi qofka dhaar beena ku qaata qof kale xoolihii bal iska hubso dumarka halkaa ah dahabka iyo wixii lamida bay ku yarsin birraxdaane oo intoo mid kale ay ku dhagarowdo ayay ka dhaarataa oo waxyaabaha gefku marar badan uu ka yimaado bal iska hubsada qofka qof muslim ah xoolihiisa ku qaata buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam dhaar beena ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyaa jannada waxaanu u waajibiyaa naarta madaxay qabsadeen asxaabta markaa nin baa yidhi walow kaana yasiiran yaa rasuula allah wax yarba ha ahaada miyaa hadduu wax yar yahay ka war rasuulku wuxuu uhi walow kaana qadiiban min araak geed cadayba ha ahaado waxaan cadayga la yidhaahda ee dee lagu cadaydo bal muu kaa ahaada buuli hadduu kaa leegiyo dhaar beena aad ku qaadato naartana ilaahay qofkaa ugu waajibiyey jannadana wuu ka xaaraantinimeeyey ayuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrin aad u adag wey qofka muslimka ah xaqa uu leeyahay ee xoolihiisa u leeyahay haddii laga xirmaaniyo oo maxkamaddu ay ka xukunto adigu qaadan kari maysa xukumka xaakimkuba ha kuu dhaco laakiin xaaraanta kuuma xalaaloobaysa haddii jago laguu xukumo ama qof ma lacag ay isku haysateen laguu xukumo adiguna aada og tahay waxaan inaadan lahayn ee qofkaa ay saysataan uu leeyahay bal hadda iska hubsa kuumay xalaalayn maxkamaddu eh xaaraantu xukunka maxkamadda kuma xalaalowdo nabigu calayhi salaatu walow nebibaha kuu xukumee wax kala daayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ummadda la hadlaya waxau ihi wardadiya waa ii imanaysaan idinkoo murmaya raggiibaa imanaya dumarkiibaa imanaya idinkoo murmaya maxkamadda ilaahay baa imanaysa maxkamadda sharciga walacalla bacdakum alxana min bacdin waxaana dhacaysa in kale aftahansan tihiin oo qofkani uu yahay mid wax caddaysan karaya kan kalena mid agnaan ahoo aan laba kelmadood isku hagaajin karaynin uu yahay bal qofkaan u xukumo xaqaanu lahayn naar baan u xukumaye ama ha qaato ama ha iskaga taga buu nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin yuu odhani nebi maxamed baaba aniga xukume nebi baaba i xukuma yuu odhani dadka qaarkood baa waxay dhahan anigu dee waxan jagadananaa leh faylkanaa baan u haystaa maxkamaddii koobaad baa xukuntay tii labaad baa xukuntay tii saddexaad baa xukuntay intaasoo xukun baa ku dhaco intaasoo shaabadood baa ku yaalla waayo xalaal daliilkooday taa ka dhigaan taasuu ka jawaabaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka ahi waxa uu leeyahay xaqu ibdaai ra'yi ra'yigiisa inuu muujiyo oo aan laga hor joogsan karin gabadhaa ra'yigeeda muujinaysa qofka sheekhaabaa muujinaya qofka raciyadaabaa muujinaya qofka madaxdaabaa muujinaya qof waliba xaq buu u leeyahay inuu cabiro ra'yigiisa qowlkiisana yidhaahdo wixii sax uu arkayana sheego laakiin waa fii xuduudi alxalaal xalaasha dhexdeeda wey iyo cadaaladda waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba hadal haddaad leediin cadaaladda ilaaliya buu lahay cadaaladda waxaad doonto xorumayhi laakiin waxaad xor u tahay wixii xaqa lidalik ba xadiid xasana nebigu waxa uu ku yihi asaakitu cani lxaqi shaydaanu nakhras qofka xaqa ka aamusaa waa shaydaan afla shaydaan baabaynu balaayadiisa ka yaabsanayne waaba isagoo afla-aan ku darsaday marka meel kelmade ay kaaga furan tahay xaqa sawaaba waxaad ka sheegi karayso oo aad xaqa gudbin karayso haddaad ka aamusto shaydaan aflabaa tahay ayuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu leeyahay xaqu tanaqul inuu dhaqdhaqaaqo meeshuu doonayo dego meeshuu doonayo u guuro waxa uu leeyahay xaqulma'wa walmaskan gurigiisa inuu aamin ku noqdo oon ragna ku dhibin dumarna ku dhibin inuu aamin qofku gurigiisa ku noqdo guryaha islaamku wuxuu la doonaya an takuuna mila alxaram alaamin guryuhu waa inay noqdaan xaramka aaminka ah oo kale lidaalik baa islaamku uu jideeyay waa aadaab looga baahan yahay dumarkiinu inaa hirgelisaan raggu dee waajib saaran wey laakiin dumarkaa gaar ahaan hawshaa aada ugu sii dhow dumarku waxay ku tababarayaan caruurta waxay ku tababarayaan ehelka waxay ku tababarayaan martida aadaabu listilaani wa aadaabu salaami wa aadaabu dukhuuli wa aadaabu ziyaara sida guriga la ysu salaamayo sida la ysu booqanayo sida fasaxa la ysu weydiisanayo sida cawrada loo kala ilaalinayo ragga iyo dumarku si aanay isu dhexgelin qaawanaan si aan la ysu dhexmarin hawshan oo dhan waa hawl idinka idiin taalla macnaa qofku waa inuu gurigiisa ku nabadgalaayo ku nastaa ila ilaahay wuxuu tilmaamay guryaha inuu ka dhigay sakanan gurigii waxaan idinka dhigay baa ilahay uhi meel lagu nasto oo lagu raaxaysto oo lagu nafiso marka halkaa inuu diiqa dareemo maaha xataa iminkay gaaladu idhaahdaan dadka muslimiinta ah masaajidadoodi iyo guryahooda waa in loogu rakibaa badhan yar oo basaasaya ama kabalad yar oo khafiya waa in loogu rakibaayo la ogaadaa bal waxay guryaha dhexdooda ka wadaan intaan muslimkuba ka hadlin gaaladii kalaa ka qaylinaysa leanna waxay leeyihin hadday kuwaa muslimka kusoo rakibaan annagana guryaha iyagay ku rakibayaan marka waa arrin aad iyo aada u khatar badan qofka muslimka ah islaamku wuxuu xaq u siiyo xuquuqdiisa ka mida inuu gurigiisa ku nabadgalo markaynu intaa kasoo gudubno dadka muslimiintii waxay leeyihin xurumaad waxyaaba lama taabtaana oo tanaynu maanta ka hadlaynaa oo cirdigooda in la badbaadiyaa oo aan waxba laga sheegin oo aan la caayin qofka muslimka ah cayd waxaad u foolxun weeye caydii baa islaamku u diiday nacdashii buu diiday waa cirdiga waa xurmadiisoo la dhowraya qofka muminka ah sidaa daraaddeed baa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa nebigu waxa uu ku yihi lacnu lmu'mini ka qatli qofka mu'minka ahood nacdasho oo tidhaahda nacallaa kugu yaal rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee waa adoo dilay oo kale qofkaa tidhi cadhadii ilaahay dushaada ha ku dhacdo maxba ulama harin tollo umahayd ehelna umahyd islaamna umahyd waa adoo dilay oo kale wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun adoo qofka muslimkaa caaya waa alla ka fogaansho faasiqnimo weeye cayda dumarow yareeya caruurta ha caayina idinku ha iscaayina jaarkuya iscaayin ehelka yaan la caayin cindaba yaan la caayin waa alla ka fogaansho buu rasuulku tilmaamaya waxaa la yidhaahda caydu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo sugan qofku marka uu wax caayo siiba si gaara nacdalo nacdali markay qofka ka soo fusho nacdashaasi sida gantaalkan dayax gacmeedka ayay cerka qabanaysa caalamka kole kolka ay gaadhaabaa laga soo xidhaya samada gantaalkaas nacdashii wuu soo noqonayaao dhulku haddana imanaya waa laga xidhaya jihooyinku u kacaya waa laga soo xidhaya qofkii la nacdalay ayuu gantaalkaa nacdashaaha u jahaysanaya hadduu gaal yahay wuu qabsanaya haddii aanu nacdashaa ehelu ahayn qofkii lagu yidhi kii yidhi bay kusoo noqonaysa oo gantaalkaasi dib u qabsanaya sida bahalkan hoobiye la yidhahdo isagaa la isku gubaa sidaasoo kaleu gantaalkaasi qofkii ku dhawaaqay dib u qabsanaya bal marka ereyga afkaaga adoo cadhaysan ka soo baxaya ee shaydaanku oo kaa dhex hadlaya uu kaa dhawaajinayo bal hadda ka fiirso qofkiioo muslimka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu ka hadlay isagoo mucallimkii basharka ah ee aynu ka tilmaan qaadanayno wuxuu ka hadlayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocan oo kale ah ibtiladeeda iyo aafadeeda iyo inkaarteedaba inuu leeyahy qofka bilaabaa almustabaani maa qaala facala albaadi'i minhumaa maa lam yactadi lmadluum rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkaa muslim ku sugan waxa uu ku yihi labada qof iscaayaa hadda cayd way badanta maatideennay ku badanta carruurtiibay ku badanta dumarkiibay ku badanta jaarkiibaad kolba kusoo baxaysa iyagoo qaar loo goleeyey sidaad u leedahay waar halkan ma jinaasad baa laga qaaday ayaa lagu odhanaya maya waa laysu kala tirinaya gambar baa la isu soo fuulayoo dumar labadan xaafadood baa iscaayaya ama isjiidaya ama subxaan allah miyaanay dadku dad islaam oo ehla ahayn labada qofe iscaayaya cayda isu kala tirinaya buu nebigu ui wax alla waxay yidhaahdaan kii bilaabay buu dusha ka saarayn hadduu labadooda mid bilaabay labadoodu waxay tiriyeen oo dhami kaasuu dusha ka saarayay haddii kii lagu bilaabay aanu xadgudbin heblaayadii lagu bilaabay hadday iyaduna istidhaahda ka badi ay ka badiso way isku barbardhaceen way isla halaagsameen ummaddu waxay leedahay walaalayaal oo u baahan inaynu ogaano karaamaad xaqoodii waynu sheegnay xurmadiina waynu sheegnay karaama karaamadu waxa weeye isxaqdhow waxa weeye isulaafurnaan waxa weeye isjacayl waxa weeye ixtiraam dhexdooda yaalla sidaa daraaddeed baa waxaa la diiday labada qof hadday saseegaan inay muddo dheer kala maqnaadaan hadday kala maqnaadaan waxa ku dhex jiraa waa shaydaanu shaydaanunbaa dee u kala adeegaya kana laabtiisu dhinac bay u karaysa kana laabtiisu dhinac bay xiqdi uu u hayaae u karaysa mid waliba hoostuu ka gubanaya kii kale markuu saa weegaabuu hoosta ka gubanaya markaas wuxuu nabigu uhi man hajara akhaahu sanatan fa huwa ka safki dami wardadiihow qofka walaalkii sanad ka aamusnaada ee colaad kaga maqnaada waa isagoo dhiiggiisa daadiyey oo kale isagoo dhiiggiisa daadiyey ayuunbuu ka dhigan yahay marka haddii qaar wax idinku dhex jiraan heblaayooyinka qaarkood isasaamaxa isasaamaxoo iscafiya wuxuu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam ugu badnaan saddex cisho inaan la dhaafin karayn laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaa saddex cisho wax ka badan labada qof ee colaaddu ay dhex martay maaha inay kala maqnaadaan buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii kale naartay gelaya waxaa islaamka xaqdhowrkiisa uu ka mid a bulshada sidii ay isu karaamayn lahaa inuu ku abaabulayo wuxuu nabigu leeyay marka saddex tiin idaa kuntum alaaatan falaa yatanaajasnaani haddaa saddex tiin laba yay faqin iminka saddex qof halkan ku joogtaan laba dhinacyay isu kaxaysanin iyadoo kii halkan lagaga tegayo arrintaasi way dhibaysaa buu nabigu leeyay qofka saddexaad waayo waxaad ogsoon tahay qofkani dareenkiisa waxa gelaya wallaahi adiga waa lagu nacay iskuba dareen ma ihdin waa lagaa faqayaa waxba armay wax kuu adiga kuu soo shiraya waxa la mida luqad luqadaanu qofkani garanayn haddii ay ku wada hadlaan intaasoo dhami karaamada iyo ixtiraamka dadka mu'miniinta ay leeyihin oo islaamku uu dhowraya weeye baahi weyn baynu arrintan aynu maanta ka hadlayno u qabnaa si walaaltinimadeennu u jirto si jaarnimadeenna iyo ehelnimadeennu ay u jirto nabadgelyadeenna ku xidhan arrintan aynu ka warramayno intanoo cudura waxaa laga yaabaa ilaa labaatan daliil inaynu akrino iminka waa axaadiidu badan labaatankaa daliil dee hawada looguma talagelin iyo buuraha waxaa laynoogu talagalay innaga inaynu nolosheenna ku saxno ilaahay inagu jiheeyo xaqa kuwii arkay ee raaca allah inaga dhigo wsala allahuma calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi waslm subxaana rabbika
ilaahay subxaana watacaala ka abaaliyo sheekha kelimaadka kooban ee haddana dhab ahaantii macnaha ballaadhan noo xambaarsan innagana rabbi ha naga dhigo inta weelaysa ee ku dhaqanta ee waktigoo iska kooban oo dhab ahaantii rubuca hadhay waxaan isku daynaa su-aalaha inaynu wixii su-aalaa wixii suuragal ah aan soo gudbino innagoo iska soo kookoobi doono su-aasha ugu horeysa su-aalahan hadda gacanta aan ku hayo waxay leedahay sheekh ilmo ilmo aada dhashay haddaad u wanqasho lafaha lafaha neefka aada ugu wanqashay waxaa dadku yidhaahdaan lafaha yaan la jejebinin meelna ha la soo meelna ha laga soo laalaadiyo arrinkaasi diintu maxay ka qabtaa su-aal labaad aan raaciyo haddii cashar wadaad kuu dhigo casharkaasi ma ku maydhan kartaa
waaya bismi illahi raxmaan raxiim horta nas ma xusuusni ku soo arooray laakiin waa kutubta fiqiga waa ku sugan tahay ilmaha marka loo walqalo neefkaa lagu walqalay lafihiisa inaan la jejabinin wuxuuna xikmadu tahay bay leeyihin culimadu inuu ilaahay waladkan dhashay wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaadee taabagal ka dhigo walad aan laftiisu jabin oo aan naafo noqonin oo ilaahay uu koritaan fiican oo anba tahaa nabaatan xasanan koritaan wanaagsan inuu ilaahay siiyo ayuunbaa laga tafaa'ulayaa markaa laa ba'sa wax dhiba ma laha bay leeyihin culimaduna waa ku sheegaan kutubtooda taasi waa taa weeye su-aasha labaad ee la xidhiidha casharka haa waa lagu maydhan karaa casharka laakiin meesha aad ku maydhanaysaa waa mar haddii dee qur-aan lagu akhriyay waa inaanay suuli iyo noqonina meel nadiifa noqotaa wallahu aclam
jasaakum allahu khayran su-aasha kale su-aalahani waxay u qoran tahay waxaan sheekh doonayaa inaad iga jaahil saarto su-aashan sheekh dumarka baayaca mushtarka ah ee haddana aan wadanin wax maxram ah ama sida dumarka tahriiba haddii ay ku badbaadaan tahriibta dhaqaalaha ka soo gala maadaamay bilaa maxrama ku safreen mid xalaala ma yahay oo laga xaji karo su-aal kale sheekh dumarku niqaamka iyagoo xidhan ma ku tukan karaan oo ma ku sujuudi karaan
horta marka hore gabadha muslimadda ah islaamku aad buu u karaameeyey oo waxaa la keligeedii ay soconin ma aha in laga shakisan yahay laakiin sharafteedaa ku jirta waynu aragnay dumarka qaarkood oo tahriibay oo halkan yamanta marayoo la yidhi waa la kufsaday oo xumaan baa lagu sameeyey qaarkood oo garoommada lagu waxyeelaa jira oo intoo xabsi lagu tuuray kadibna dad dad xumi halkaa ka heleen marka iyadoo qofkani qof daciif ah oo la ogyahay oo sida ninku isu difaacaya aanay isu difaaci karayn cawro ah haddana islaamku saas uu sii karaameeyo waxaa la qofkan maxramkeeda ha wadato marka arrintaa in aada loogu xisaabtamo aad bay muhiim u tahay hadday tijaarad gelayso iyo hadday caafimaad tegayso iyo hadday waxbarasho tegayso iyo haddii ay meel xalaala u dhoofayso mar walba maxramka waa lagama maarmaan muslimiintu saasay isla waafaqsan yihin haddii gafka ay ku dhacdo oo ay tagto iyadoo bilaa maxrama xoolana soo hesho waa xaaraan lama odhan karo xoolahaasi xalaal bay noqonayaan iyadu gefka sidiisa ayay u gashay waanay dambaabtay ilaahay waxa ka dhaafiyayo u qabayaaba laakiin xoolahaasi xalaal bay noqonayaan waaya niqaabka markay gabadhu doonayso inay tukato way bannaynaysaa wejiga waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa la ifaray toddoba xubnood inaan ka sujuudo toddoba xubnood inaan ka sujuudo toddobadii xubnood nebigu markuu tiriye waxa uu ku daray wejiga iyo sanka oo wada socda marka wejigii iyo sankii maadaam ay ka mid yihiin arkaantii sujuudda iyo mee goobihii laga sujuudaya toddobadii xubnood ee laga sujuudaya kol hadday ka mid yihiin waa inay bannaanaadaan wallahu aclam
su-aalahan kale ee haddaan hayna waxaa ka mida su-aashu waxay leedahay sheekh ninkayga ayaanu isqabsanay waxaanan waxaanan ku idhi isaamax waxa uu igu yidhi waa inoo qiyaamaha dembi anigu miyaan ku leeyay maadaama waan saamaxay su-aasha labaad waxaad sheekh iga jaahil saartaa haddaad qof xamato oo aad tidhaahdo icafi aanadse u sheegin wixii aad ku xamatay cafintaasi mid ansaxaysa miyay tahay
horta tan ninka weeyaane een rag iyo dumarku ma kala maarmaan waana nolosha waxa macnaha u sameeyaa waa lamaanaha wada jooga ee qoysaskaa dhisan wey marka horta kolka hore waxaynu ku waanin lahayn in la isu sabro oo ragguna dumarka u sabro dumarkuna ragga u sabraan laba qof oo waloo noloshani ka dhaxaysa yawmiga ah ee soo maalinkii dee joogtadii habeenkii ee soo noqnoqonaysa dabcan gefuu imanaya waa la isku gefayaa marka horta sabir ha la ogaado weliba wakhtiyadan duruuftu ay sii bateen ama haynxumadu ay dhacdo ama dadku si isaga dawakeenna waxa laga maarmaana sabirka in dumar aada loo sii badiyo haddii aad sabri weydo ruuxa dumar hadday sabri weydo dee cidladu way uga daraysa caruurteediina way lumaysa ninkuna waa saas oo kaleo isagana cidladu dan uma soo sido caruurtii ubaa baylahaysoo mustaqbalkoodii unbaa ku dhimanaya taasi waa waano guud weeye waa fiicantay haddii aad isagii ku waanisay aan iscafino laakiin waxa fiican sidii uu ku cafiyi lahaa inaad falowgeed qabatoo dee haddii waxaad ka haysta aad u celiso haddii aad godob ka gashayna aad ka garawdo cafisku sidiisaba waxyaabaha soo dhaweeya waxaa ka mid a garawshiiyaha ilaahay markaad gef ka gasho waa inaad ka garawdaa tilaa ilaahayow anaa gefay haddii aad qof ka gasho gefna waxa cafiskiisa keeni kara inaad tiraa raalliga oo inaa khaldamay gefka aniga ayaa kugu khaldamay raallihaw marka dee qofkii wanaagsani ma sii adaygayo waxaa laga yaaba waxyaabaha keeni karaa inuu qofku isadkeeyo waxaa ka mid a adigoon gefkaaga ka garaabin taasi waa mid weeye qadiyadda la xidhiidha qof ay isaseegteen inaad ama aada xamatay aad tidhaahdo icafi hadduu ku cafiyo oo uu ku idhaahdo waan ku cafiyey way ansaxaysaa ilaahay idamkii marka looma baahna inaad tidhaahdo aan kuu sheego waxaad iga cafiyeysaa wuxuu yahay waxa waxase xusid mudan haddii uu qofku idhaahdo maxaan kaa cafiyaa kugu adigu samaysa oo uu ku cafiyi waa ilaa aada u sheegto waad u sheegi doontaa si uu kaaga dhaafo waayo nacasnimo imika ah ayaa dhibaato dambe ka fiican imika waa fariidnimo baynu odhan karnaa fariidnimo imikaabaa nacasnimo dambe oo qiyaamaha lagu qabsado ka daran haddii aan fitno ka weyni ka dhacaynin marka almuhim inuu qofku raadsado cafis maanta waa midh aad iyo aada u waajiba qofka dalba ee laga cafi waaye ee markaa lagu adeygana isagu waajibkiisii waa gutee laakiin sidii lagu cafiyi lahaa un ha sameeyo xaqii lagu lahaa ha celiyo wallahu aclam
su-aasha kale waxay leedahay xoolaha agoonta sadaqo ma laga bixin karaa su-aal kale haddaan raaciyo iyana waxay u qorantay sidan waxaad sheekh iga jaahil saartaa waxaan u tegay sheekhyada kutubta eega waxaanu igu yidhi neef qalo haddaba qaliinkaa ma fulinayaa se diintu maxay ka qabtaa
waaya horta qofka muslimka ahi dee waa bukoon karaa oo bukaan kuu jiraa waxaase la doonayaa marka la isdaweynayo in la isu daweeyo dariiqo sharciya oo xalaala oo saxa waayo isdaaweyntu waa rabbi bari rabbi barigii haddaad la ambato oo gefuu noqdo waxbaan la aqbalay marka cuduradan ruuxda ee qofka ku dhacee jinka iyo sixirka iyo ish iyo waxaa marka had iyo jeer qofku iska daweynayo dariiqad saxa in la isu daweeyo oo isu dacada loo aqbalo in kitaab la eegaa wax jira maaha kitaab in la eego wax ka soo baxayaanay wax ka qofkan cudurkiisa uu ka soo baxayo diin maaha waa bidca iyo khuraafaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii sida wax loo daweyn jiray waxay qur-aankunba qofka lagu akhriyi jiray waa loo ducayn jiray wixii sababa-a baa la samayn jiray ee dhakhtarnimo ah marka dhakhtarkana waad u tegi karaysaa qofka si saxa kuu daweynaya qur-aanka kugu akhriyayana waad u tegi karaysaa laakiin inaad u tagto qof khuraafaadla ah oo dhiig la qala iyo kitaab la fura iyo waxaa kugula meeraysanaya ragaadkuunbaad isku sii adkaynaysa ama cudurka ayuunbaa kugu sii adkaanaya jinkii ood la aruujtay waxay keenaysaa inaanu kaaga teginba sixirkii iyo khuraafaadkii inuu kugu sii adkaadaabay bay keenaysa marka dumarow waa shaydaanku aad buu idinka faa'idaystaaye iska ilaaliya oo marka qofka wax qabtaan culimmada sida saxdaa u daweynaysa waxa loo tago oo ha la iska ilaaliyo dadkaala rawxaan baa nagu soo degta iyo aleel baa la ridayaa iyo waxbaa la qalayaa iyo kitaab baa la furayaa waxalla waxaasoo dhammi jin bay ku daba leeyihiin qodaxda ha isku sii fogeynin si saxa isu daweeya wallahu aclam aa sadaqada xoolaha agoonta lagama bixinaya wixii sadaqaha xoolaha agoonta waxaa laga bixinayaa wixii iyaga masaariiftooda iyo sekadooda iyo wixii iyaga dan u ah qofka u shaqaynaya guriga uga shaqaynaya korinaya ama waxbaraya ama u shaqaynayaana waxbuu ka cuni karaa wallahu aclam
su-aasha kale waxay leedahay sheekh gabadhu ma guursan kartaa nin aan tukan oo taariku salaad ah su-aal kale ayaa iyadna waxay leedahay sheekh waxaad iga jaahil saartaa inan ayaan xaaraan ugu teg waa zinon baa ka muuqata waanan guursaday markaa sheekhu guurkaa dambe ee zinada ka dambeeyey maxaa ay diintu ka qabtaa
waxaynu leenahay allah kaa dhaafo ha kaa daweeyo ilaahayna dembiga waa dhaafaa subxaana watacaala qofku hadduu si saxa u toobad keeno toobadiisu ay tahay toobad miyir qabto ilaahay waa ka dhaafayaa haddii natiijooyinka qaar ay wax ka ratibmeen oo ama welad ka dhashay unbay tahay inaan la qarinoo weladkaasi inuu weladtusinaya in la sheego dii aan waxba ka dhalanna qofku ilaahay uga toobad keeno ilaahay waa ka dhaafaya laakiin ceebaha noocaas oo kale ah waayo andaro weyn wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa muumin qofku markuu sinaysanayo isagoo iimaanle ma sinaysto iimaankaba waa laga saaraya iimaanku uma qalmo ficilkaa xaaraantee noocaas dabeedna iimaanka intoo laga saaraa sida dallaayada meel halkaasa u istaagaya markuu qofkan miyirku usoo noqdaabuu haddii iimaan leeyina iimaankii kusoo noqonaya marka arrintaasi arrin aada u khatar badan weeye waxaa sahlayana waa inaad la isaga ilaaliya isdhexgalka rag iyo dumarka isla gooni noqoshadooda is-eegmadooda istaataabashadooda iyo wada ciyaaridooda dumaroo waxaasoo dhan cidda inooga mas-uulaha inaga ilaalinaysaa raggu wax badan buu ka durugsan yahay howlaha marka laega guriga idinka ayaa aad xogagaal ugu ah guryihii dhallinyarada wada jooga iyo isdhexgalkooda waxaa ilaahay daraaddii waa inaa uga hortagtaan xaaraanta iyo xumaanta ah waajibkiinana ka qaadataan taasi waa waxa weeyaan su-aasha hore ilaahay waa aqbalaya towbadda waaya taariku salaadka taariku salaadka waa la guursanaya laakiin taarikunimada ha ku daynin taariku salaadka tii guursataa waa inay ku tala gashaa inay salaada inuu tukado ugu sabab noqoto salaada inuu tukado waa inaad ugu sabab noqoto dee waxaba ku filanba marka u horeeya waxaad leedahay waynu isguursanaynaye ii saxeex inaad salaada tukanayso haddaad doonaysa inaynu isguursanno salaada uunii qor markaa dee goordhowta haddii uu idhaahdo tukan maayo dee waa kala tagne ogown wey ila shardi baynu lahayne ummu sulaym asxaabiyadii la odhan jiray anas binu maalik hooyadii nin baa u yimi oo markaasaa wuxuu yidhi waanku guursanaya dee gaal baa tae horta islaam bay tae aniga nin gaaliyo ma qalmo weliba haddaad islaamtana wax meheroonku weydiinaya ma jiro dahabkii iyo lacagtii aan kaa qaadan lahaana waan kaa daayay laakiin anigu meherkayga islaamkuuban ka dhigayaae balcar shardigaa fuli bayt weliba waxaan kuu sheegayaa nin fariida haddaad tahay bal sanamyada aada caabuddo addoon baa soo qoray addoonka reer hebel ayaa sanamkan soo qora oo gacantiisa kusoo qoray ilaah baad ka dhiganaysaa wax nin addoonihii soo qoray qof xora xataa qorin war haddaad doonaysa inaadna guursato soo islaam dabeedna wuxuu uhi waan islaamay anna meherkii waan kaa daayay bayt marka halkaas uga bilooo dee suuq badan baa ku jiro salaada ahe waaba laga yaabaa dadka qaarkood inaynu saba ugu noqono islaamnimada iyo cibaadada ilaahay halkaa laga bilaabaan odhan laha wallahu aclam
ugu dambeyn su-aashan oo dhab ahaan su-aalo horena kuba dhoweyd gabadhu soo qortay waxay tidhi sheekh waa mac waa macsiyaystay aniga oo uu nini qabo iyo anigoonu iqabinba maxay ka qabtaa diintu islaamku hadda miyaan isdilaa mise xagga ilaahay ayaan u noqdaa maxaa sheekh yeelaa ee tale ah
horta runtii waxaa xusid mudan islaamku marka uu wax daweynayo ka hortag buu wax ku daweeyaa ka hortag islaamku wuxuu ka hortagaa balaayada guryahaynu goordhaweyta ka hadlayna iyo aadaabta iyo akhlaaqda lagu wada joogayo haddii la ilaalin waayo guriga aadaabtiisa haddii la ilaalin waayo ragga iyo dumarka maaragtay dhowrsanaanta ay leeyihiin haddii la ilaalin waayo xijaabka hadday laasimidda guriga gabadho ay laasimayso ay maaragtay maxaanku idhaahdaa dhowri weydo safarka safarka bilaa maxramka ah ee gabadhu gaadhi uun sida kirishbayga ay ku taagan tahay hadday dayn weydo waxaa iminka layna su-aalaya wax kasii xun baa ka imanaya wax kasii xun ayaa ka imanaya marka ilaahay hayna daweeye qofkaa waxaynu leenahay waxaan rajaynaynaa toobad miyir qabta haddaad toobad keento inuu ilaahay kaa dhaafo ayaynu rajaynaynaa laakiin dumarow dee waa maqlaysaan su-aalaha waxaa maaragtay ka soo yeedhaye aad ha looga feejignaado waxana wax jira waxaan jirin inay yihiin ha u qaadanina ee waa wax jira cudurrada noocana islaamku uu ka digayo qur-aan ka digayo xadiid ka digayo balaayo waa laga hortagaabaa laya lagama daba tago iyo balaayo daaman la qabtay leeda daba la qabto ma laha marka islaamku ka hortaga ah eegmada xaaraanta ah taabashada xaaraanta ah isdhexgalka xaaraanta ah waxaasaa laga hortegi karaa oo ooryuhu inoogu dhowrsoonaan karaa oo hobnuhu inoogu dhowrsoonaan karaa isdhexyaacan iyo dig iyo damtan iyo islabarragan xaaraanta ah wax la eedaybaa ka soo baxaye sharafteennu si ay u dhowrsoonaato cudurrada faasidkaa looga nabadgalo cirdigeenna iyo dhegteennu ay u baaqi noqoto aan ka hortagno si wada jira xaaraanta qofkaana waxaynu leenahay ilaahayna ha kaa dhaafo haddaad toobad keentayna insha allah waa la aqbali wallahu aclam